الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضاعف ولهما بلا سند خشيا فإن يجزم فصحح أو ولد ممرضا فلا ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر وحل النادمك رحمه الله تعالى ولوحان إن كترنا بصحيحين حكم كان يبالي مكان لكن وتعليقية إيروك يرى الرئيسة وحديثي لقو نقديه لوضع كتابهم وقد روي والوري في الصحيح معنى كتابا أما صحيحة البخاري مسلم بعض شيء شيء أحاديث كمدة بعض بعضgaas oo mudacafun kula daciifiyey ah ayaa labada kitaab dhexdooda kuba sugan oo saxiixa lagu wariyey walahumaa waxaa kaloo u sugnaaday labada sheekh waa bukhaariya muslime ashyaa-u kolley wuxuu u gaabiyey wasanka daraadi waa dee asalka kelimadu waa mamduude ashyaa u ashyaa ashyaadaas oo bilaa sanadi macnaa xadiis baa u sugnaatay iyadna bilaa sanadin sanad la-aantii ahaatay oon sanad lahayn sanad dhan ama sanadba guud ahaan aan lahayn taasna waa u sugnaadeen oo labada kitaab way kuba sugan yihiin kaakaa dambe iyadoo xukunkeeda uu sheegayo wuxuu hi fain yujzam haddii la jasmiyo oo markaa siiqo go-an oo siiqatu jasmiya lagu soo wariyo axaadiista aan isnaadka lahayn fasaxix adigu saxiix yeel oo waxaad u xukumtaa bal cidan kolba sanadka ka maqan adigu wajawaa taasoo way maqan tahay laakiin ruuxan kolba loo tiirinayo ee isaga la muujinayo xaggiisa inuu ka sugan yahay arrinkani ama xadiidkani taas iyada iyada saxiix yeeloo taa u xukmi aw warada amase waa soo arooray oo hadduu sooba arooro waxa weeyaan kaa aan sanadka lahayni labadii bukhaari ama muslim uu ku soo arooro mumaradan xaaliyay iyadoo la tamriidiyo siiqatu tamriid lagu soo wariyey iyada taa falaa iyada ha saxiix yeelin oo taa sixa ha u xukmin walaakin laakiin yushciru wuxuu ku dareensiinayaan iiraadkiisan iyo aroorinta xadiidkan aan sanadka lahayn ee siiqatu tamriid lagu wariye haddana aroorintiisa lagu soo arooriyey kitaab marka horeba dee axaadiistiisa laislaazimiyey inay saxiix noqoto oo kitaab saxiixa aroorinta lagu soo arooriyey dhexdiisii waxay taasi dareensiin bisixati alasli asalka sixadii lahu oo waxani inuu asal leeyahay oonu ahayn dee wax bal markaa dacfi aada u adag hadduu daciif yahayba taas bay iiraadkan lagu soo arooriyey kitaab saxiixa ay kutusi ay kuu tilmaamiba ka yudkaru iyada ka yudkaru waxay u taalaa mumaradanti ay waa alfaadu tamriidi tamriidka alfaadiisi ka yudkaru yudkaru iyo dee wixii lamida weeye saa yuqaalu iyo warada canhu iyo ruwya iyo wixii lamid ah bal kolley waxay tahay maka halkan laba qaybood buu inoogu sheegay oo uu kaga hadlay oo bal waan sii raaciye laakiin welina mucallaqu inooma dhama kolley aadna codkaydu intaa ma dhaafayo ta hore waxa weeyaan bukhaariyo muslim waxa ku sugan axaadiis culimadii kale aimada ahayd sida dara qudni iyo amsaashiin ay iyaga hadal ka keeneen oo ay naqdiyeen bal taas baa kuba sugan axaadiistaa wuxuu tilmaamay inay wax aada u yarba tahay oonay badnayn oo wuxuu ka cabiray waa kanoo bacdu shayin macnaa waa shay bacdige waxa yar oon badnayn oo axaadiisa oo raggii xufaadda ahaa barhkood ay labada sheekh ku naqdiyeen oo yidhaaheen ma gaadhsiisna derajadii axaadiistooda amase dee kalaam ay kaba keeneen iyo hadal ayaa ku sugan taas buni kolley xagga bacdigaasna marka loo eego yari waa kan le waa wax yare marka loo eego axaadiista kale ee saxiixan in la kalaan ku imanee ummaduna ay aqbal kula kulantay horta wax aada u yar bay noqonayaan laakiin iyaga marka gaar ahaan loo eego bal kalaamkaasi waa laga jawaabay guud ahaanba ee laakiin barhkood baa dee jawaabtu ay tahay jawaab fiican oo muctabaro aanay taasi tacsiir ku keeninba xadiidka sixadiisii kuwana jawaabtoodu kollay sidaa uma sii adko oo waa ku dee naqdigu aad buu xoog buu leeyahay laakiin marka iyaga gaar ahaantooda la eego ilaa laba boqol iyo toban xadiis bay tegaysaa marka laysu geeyo labada kitaabba bukhaari iyo muslimba laysu geeyo ilaa laba boqol iyo toban bay gaadhi laba boqol iyo tobankaa kollay iyada boqol xadiis boqol iyo labiyo soddon dee waxaabay noqon kartaa horta bal markaa imayn boqol iminka sideed iyo toddobaatan bukhaari baa bal markaas gaar ahaan u leh bukhaar muslimna boqol buu leeyahay labiyo soddonna waa wax ka wada dhexeeyo labadooduba ay soo wada saareen oo waa noocii muttafaqa la odhanayay oo ay bal markaa kalam iyaga kuba yimi waxaana uu xaafid ilciraaqi sheega u halkanba kuga sheegaya inuu kitaab noocyadaas kuga ururiye laakiin kitaabka axdigiisiiba waa lalahaa xataa xaafid ibnu xajar baa lahaa in badan baa sheekha weydiiyey bal inuu dee bal markaa ay tuso bal markaas oo kitaabku malaamis wadadiisiiba waa ku lumay waxaanu kasoo noqliyaa waladkiisii ama xaafidkii abu zurca ee inuu ciraaqi ahaa inay qaybo xagga hore ay ka lumeen oo markaa taasna ay keentay malaa in markiiba faraa dee layskaba daayo intii kalena bal kitaabkaa ciraaqu sharaxa idinku sheegayo wax la hayo xataa cahdigiisii aakhirkii lamaba haynba qoridiisii dabadeed oo kitaab markaa dibad usoo baxay muu noqon laakiin xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala kitaabkiisan dee uu sharax kitaabka uu kuba sharxay bukhaari muqadimadiisan aada u fiican ee hadyu saariga laba yidhaaho fasal fusuusheeda tobankaas ka mid ah ayaa wuxuu u khaas yeelay axaadiistaas bal mid mid inuu usoo dhigto oo wixii la yidhi ee lagu naqdiyey uu sheego bal wixii jawaabana iyo dee wixii kale duruqa kale leedahayna uu caddeeyo taas ilaa boqol iyo tobaniyo xadiisna halkaa uu soo dhigtay ee waa dee laabmi kartaan oo waa ka helaysaan oo markaa intii bukhaari oo dhan iyo muslim waxay wada lahaayeen buay kuba sugayin imaam nawowine raximah llahu tacaala sharaxiisa waa isaguna uu ku tatabuca halka xadiidkaasi soo maro halkaas isagu gooni uma ururin ayuu dee hadduu xadiisku yahay wixii daaraqudni ama nin kaloo daaraqudni ahn isaga istidraakaadkiisii uu kaba mid yahay ayuu isaguna kagaba hadlaa kolley kitaabka daaraqudna maanta waa madbuuco ilzaamaadka iyo tatabucu kuba magacaabay bal taasna waa madbuucba isaguna oo kitaabka daaraqudna waa madbuuc iyo xasriga raggan kale kutubtoodna waxbay kaba madbuceeyeen kalaamka uu kuba sugan yahay bal taa wey bal markaa walow in badan oo taa kaba midi ay tahay jawaabde laga jawaabay xadiidkuna inuu heerkiisara hoos uga dhac mooyaane aanu dee xadiid daciifo aanu noqon ahayn oonu sixadii kaba baxahayn haddana calaa kulli xaalin fal haddii xadiidkii kalaam kuba yimi axaadiistii labada kitaab ee ummaddu ay aqbalka kula kulantay taasi oo wax laga soo reebayeen hore usoo maray sixadooda in la jasminayo dee si aynu cashar horeba kusoo aragnay ama cilmi nadariya ay faa'iideynayaanba waxaa labada kitaab ku sugan axaadiistaa kalaamku kuba yimi waa axaadiis markaa laga soo reebayo ee iyagu noocaa maaha alla markaas ama aynu dadibay faa'ideynaya cilmibay faa'ideyn kalaamkeeduna aan soo maray ummaduna aqbalka ay kulaba kulantay bal intaas weeye intan uu horta labada shadri ee midba uu bej raacsan maya waa shadri uun iyo kelimo shadri kaba mida inta uu inoogu ishaaraya intaa weeye marka bal intaasumaan laqabadeedii ku laabmayaaye wuxuu hi wafi saxiixi bacdu shayin qad ruwi ay waqad ruwiya waa la wariyey fi saxiixi saxiixa dhexdiisa oo waa bukhaari iyo muslimba bacdu shayin min shayi bacdigii ayaa la wariyey halkan mudacafun iyo mudacafan laba nuska ayaa kala jirta oo kitaabku uu leeyahay nusakdiisa haddii mudacafun la yidhaahse markii horeba imakana ku laqbaynayo wayaan ku laqbeeye bacduga ayay nacti u tahay oo bacdugaas bacdigaasoo mudacafun ku la daciifiyey ah oo aimada qaarkood ay daciifiyeen ama iyada haddaan mudacafan idhaahno waan iska xaalaysanaynayo wa fi saxiixi saxiixa waxaa ku sugan bacdu shayin shay bacdigii kaasoo qad ruwiya la wariyo o saxiixa laguba wariye mudacafan xaal yahay iyadoo la daciifiyey oo aimadii nuqaada ahayd sadara qudni iyo ee ay iyagu daciifiyeen oy kalaamkaba keeneen taasi waan ka baxnay bal markaa inta axaadiistuna waxa weeye laba boqol laba boqol iyo toban bay isku tahay baan nidhi marka laysu geeyo say u kala leeyihinna waa taasoo takallama bidacfin takallama fii rayin bidacfin lima rawaa imaam alxadiisi laxaa-iza qasaba alhuda fidacbin lijucfiyin waqaafun limuslimin waballahumaa faxfad uqisa min aranha waa mid malaa nadmiyey isagoo xuruuftan abjadka isticmaalaya oo wuxuu hi waxa kalaam uu kuba yimi oo lagula hadlayo oo dacfi adigu la daciifiya ama barhkood ay daciifiyeen dee dacfigaasi maha guud ahaan inay daciif yihiin in badan oo kamidi waa umuuro ikhtilaaf sanad iyo waxyaale iyo umuuro aan dee saa xadiidka saxadiisa taasiirinen rayi rayigna tiradan dee amtaska ay tirin jireen ra-duna waa laba boqol ya-duna waa toban waa laba boqol iyo toban markaasuu kaba cabiray fadacdun lijucfiyin waqaafun limuslimin dacdi waa bukhaari bay u sugnaato da labada daallo waa midba afaro waa sideed caynkuna toddobaatan hadduu iya waa sideed iyo toddobaatan waqaafun qaafkuna waa boqoltirada amsadka oo muslim buu u sugnaaday wabal lahuma bacdu waa laba waayo de hamsun baa ka horeysay amjad laamkuna waa soddon markaa labiyo soddon buu leeyahay wabal lahuma faxfad huqita min arada tukullima fii rayin biducfin bima rawaa imaam alxadiisi alxaa'iza qasaba alhuda fadacdun lijucfiyin waqafun limuslimin waballahuma faxfad uqita min arada calaa kuli xaalin mid waxa uga arki kartaa fatxubaar iyo sharaxa muslim bal ilzaamaad ba haddaydaan helin hadda markaa muxuu iyada qeybta dambena inooga bilaabayaa sheekhu iyo ilaa saddex bayd oo kasii dambeeyaba adigu tacliiqa wixii la odhanayay ama axaadiistii mucallaqaadka ahayd oo axaadiista mucallaqaadkiina waxa weeyaan un horta labada kitaab asalkoodu wuxuu u dejisan yahay axaadiistii marfuuca ahayd ee musnadka ahayd oo waa axaadiis rasuulka ilaahay gaadhsiisan isnaadkeeduna uu dhan yahay kollay dee shuruuddaa sixadaynu soo marayna lagaba helayo taas baa labada kitaab asalkoodu yahay laakiin asalku saa haba ahaadee waxa dhaca bukhaari ha uga badnaatay axaadiis aan saas musnad u ahaynoo sanadkoodii ama uu xadfan yahay ama wax kamidi uu xadfan yahay waana nooca ay mucallaqa kuba magacaabaan oo sanadkii markaa ma xidhiidhsana waxbaa kaba maqan kollay marka bukhaari iyo muslim la joogana xukun gaar ahaaneed bay leeyihiin oo kutubta kale aanay ku lahayn oo kutubtaa kale ee aimadii dejisay aanay saxa iyagu islaajimin mucallaqaadkoodu ee sanadkii ma xidhiidhin oo qaybtii daciifku ku jirayaa sa munqadic iyo mucdalkii iyo amaa qoladani waxay islaajimiyeen inay xadiida saxiixa mooye xadiis kale aanay warin saa daraaddeed wixii mucallaqaad ee labadooda kitaab dhacay xukun gaara iyo tafsiil leh ayay yeelanayaan oon arki doono laakiin labada kitaab uma sidna arrinkaas muslim meel keliya ayaa kuba sugan oo abbaabka tayamumka oo markii horeynu kollay kitaabkii hore kuba jirna maalin mustakhrajaadka iyo muslim aanu su eegeynayna waaba xadiiskii adigu waana xadiidka bukhaari kuba soo maray tajriidka isna kitaabu tayamumun waa diljahayn saxaabigii la odhanayay weli rasuulka ilaahay ayaa naxwa bicri jamal kala yimi bukhaari waa mawsuul way sanadkiisu waa leeyahay laakiin muslim cibaaradiisu waxay dhi warawa layt bnu sacdin layt ibnu sacdna ma soo gaadhin oo dee sheekadiisii sheekoodii buu noqon kolkolna intaa in ka badan baa u dhaxaysaba haddaba layt ibnu sacad unbuu sanadkii ka bilaabay kaasi waa mucallaq muslim ilaa saddex iyo toban meelood oo kale uu iyaduna tacliiqiyey way jiraane laakiin intuba meelo kale ku waslisan yihiin oo mawsuul ay yihiin kolleyna de qolooyinkan kutubtana way kaba hadlaan barhkood sade ama nukadkan xaafid iyo tadriib raawina xasriga inuu kuba sugan yahay sheekh markaa ibnu cabaar la yidhaahaana kitaab uu leeyaha algurar majmuuco maanta madbacaysan ayuu dhammaan inta muslim gaar ahaan mid mid ugaba hadlaan laakiin waxaan sanad labaad u soo aroorin waxay noqonaysaa muslim iyada halkaas wey laakiin bukhaari bay aada u badan yihiin bukhaari bay aada u badan yihiin bal markaa taas baa iyada imaka halkan in yar oo kooban buu aduu meeda wuu kaba hadli doonaa insha allahu tacaala waxaan yar eegaynaa inaan mid mid u yar eegno bal saqartaan yar kala qaadaynaa si aan hadalka inoogu yar dheeraan markaa wuxu uhi walahumaa bukhaari iyo muslim waxa u sugnaaday ashyaau shayaal baa u sugnaaday macna waa axaadiis baa u sugan ilaa sanadin sanad la-aantii ahaaday oon sanad ama dhan hayaanay lahaynba oo sanadkoodii oo dhan ba wada xadfay oo kolbuu dee rasuulkii ilaahi u odhanaya qaala rasuulullahi sala allahu calay wasalam laakin munsala ama dee saxaabigun baaba joogo sida xadiis qaalat caaishatu qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam kolle sanadku waxbaa ka joogeen waa qayb baa adigu uu xadfay taas taasaa u sugnaatay bal tacriifkii waxaa muusta imika dee noocanna laba wej baa looga hadlaa midi waa tacriifka mucallaq wuxuu yahay lagu tacriifiyo midna waa xukunka mucallaqaadku ay leedahay sheekhu xukunkii buu soo horreysiiyey tacriifkiina uu dambaysiiyey oo xukunkii buu inoo soo horreysiiyey tacriifki buu dambaysiiyey dee isaga tartiibtiisu baan kuba soconayna haddaba taas baa jirta sanad la-aanku waa ama sanadkiiba waa ka wada maqan yahay ama sanadkii qayb kamidaa maqan marka wuxuu ihi fain yulzam kolleyna waa bal lagu dabdiyey taas haddii yelzim laydhaan oo saaxibkii kitaabkaa lagaba dhigana dee iyadna basi kuma sugno barhkood ay xarakaysan yihiin fain yulzam haddaba bal eegoo waa xukunkii guude haddii la jazmiyo oo macnaha jazmintu siiqo siiqatu jazmi siiqadaas a lagu soo naqliyo oo bal matalan laydhaha qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam ama qaalat caaishatu ama de waxa weeyaan taaba laydhaah ama in ka sokaysa sida qaala maalikun oo kale uu yidhaaho qaala laysu cibaaro saasa ama dakara ama de wixii lamid ee goyn la goynayo ah oo ruuxan hadalka laga soo naqlinayo inuu waxaynu xaggiisa kala yimaa la goynaya la jasminaya arrinku hadduu taa yahay fa saxiix saxiix yeela oo aw amase warada hadduu soo arooro waa kaa aan sanadka lahayn ama sanad dee dhan aan lahayni mumaraban xaaliya iyadoo la tamriidiyey tamriidka halkana macnaa siiqata tamriid lagu wariyey oo sida yudkaru iyo saw xagga dambe kuba dhigan ama yuqaalu iyo yurwa iyo warado iyo ruwiye iyo waxaa falaa ha saxiix yeelin bal markaa intan weeye xukunkii horta inta yar waxabeedka kale waa yar wax ziyaadaahum xukumkii markaa muxuu inoogu sheegay tafsiil bay geliyaan dee wataa kolle arrintana waxaan ugu baahanay kitaabka bukhaari muslim halkaa keliya ayay dhacday meeshana xataa bukhaari way mawsuul kuba tahayba laakiin dee isagana waa halkaa xukunku u qabanaya waana isaga dee haddii bukhaari bay laakiin aada ugu badan tahay labaa loo kala qaadi oo bal siiqada uu ku wariyaa la eegaya laakiin taa inta ka horeysa bukhaari axaadiistani aad bay u badatahay mucallaqay laakiin laba nooc bay u kala qaadaanoo mid uu mar dambe kitaabka meel kamida uun ku soo arooriyey iyo kuwo aanu dib u soo celin iyagoo mawsuula oo mucallaqa mooye wax kale aan kitaabkiisa ku sugnayn inta badan ee mucallaqaadka uu leeyahay waan axaadiisa marfuuce ma jeedna mawquufaadka kitaabka meel kamida ayuu sanadkoodii ku sheegay ku dhameeyey kola dee taas siiqatu jasmiga weliba uu kuba wariyey ama iyada waxa aanu ku soo celin meel aan labaad oo mucalaqnimo mooye kitaabkiisa ina mawsuulnimo aan ugu sugnayn ilaa boqol iyo sagaal iyo konton xadiis weeye bukhaari intaa mar dambe ma soo celin bal labada horta taasay kala yihin kollayna malaaqida silayno dadkii bukhaari u cinaayooday halkan ugu istiqra ama tatabuc badnayd uguna khibro badnayd waa xaq ibnu xajar weeye taas oo isagu wuxuu leeyahay kitaab dhan oo intii sheekhyadiisu ay noolaayeen ama shabaabnimadiisii uu dejiyey nooc hortii loogu horreeyo dariiq hortii la marayna aanay ahaynba oo lagu maqaab lagu magacaabo taqliiqu tacliiq ma bukhaari wax alla wixii mucallaq dhacay isagoo weliba sanadkeediiyo ciddii warisaiyo sanad ahaan ugu soo naqlinaya oo ku wada taam yeelay sheekhadiisna way joogeen sida bulqiin iyo amsaashiin markaa ciraaq iyo way noolaayeenba waktigaas bal dee taqriib bay ku leeyihiin bal kitaabkaas baa jira oo maantana iyadoo risaalo doctora lagu qaatay si mujalladan cafaarisa bal dabcada muxaqaqa ay kuga madbacaysan tahay kitaabkan kale bukhaarina muqadimadiisa isagoo si fiican mucalaqaadkiiyo xukunkeeda ugu hadlo kolay aa idinkula talinaya inaad dibkaa ugu laabantaan si bal mucallaq iyo qaybihiisaan ogano waayo maanta waxa weeye naftan ma taataaban karo oo kolay waa anigaaban yar kalahayn bay makasaakan waxa weeyaan intuu taa xukunka guud iyo amsiladeeda kagaba hadlay ayuu marka dambena iyadoo taa hore sanad buu lahay sanadkii uu xadfayuu sheegayo in ciddii wasifsay bukhaari wixii dhacay oo dhan ayuu halkaasna khulaasa ahaan ugu soo arooriyaa muqadimada ama kitaabku waa kitaab gaara nukadkiisana dee kollay si fiican waa ugaba hadlo inta meelooda u kagaba hadlay intaas weeye laakiin tan de odhanaya waxa weeye bal bukhaari markay noqoto iyo hadalkan imika laynoo dhigay iyo say uu kala yahay waxa ay nukadkoo kale waaba dee idma sahlana bal waxaa halkan aadna u muhima fatxulbaari muqadimadiisa habyasaari waa muqadimada bilabyadaba fasalka dee fasaladaa hore kitaabku kaa mid yahe in laba safxa ayuu si fiican bal si ay kala yihin iyo amsiladii ugaba hadlaya kollay aad baana uu suureeyaa si fiican baa markaa uu soo dhigtay bukhaari iyo umuurihii kuba sugnaayeen iyo asbaabaha taa keentee bal ma soo talkhiisin kara imika waaye waxa weeyaan waxa kaasaan de odhanaya idin ishaariya bal ku dadaala oo maaha in ku dadaala ina aqridaan oo waayo wax weyn baa idinkaba kordhayo xaggan ah bal taasi iyada waa mid saa daraadeed imika halkan tafsiil markaa uma kacayeen xadiidka uu mar labaad uu intuu dee mucallaq isagoo aan un ku sheegay aanu marna soo celin horta bukhaari sababtu waxa uu taa u yeelaa waxa weeye had iyo goor axaadiista badan uu soo celcelinayo xadiidku khaasatan markuu laba xukum leeyahay marka hore uu sanad ku sheegay sanad labaad buu ku soo celiyaa faa'iido dambe oo isnaad ah ama faa'iido xadiisiya ayuu leeyahay haaliban xadiiska unsidiisa kuma soo celiyo awqaada qaarkeed laakiin haddii dariiqii xadiis kuba ciriiriyamo oo sanadkaa hore mooye sanad labaadba aanu u helahayn oo uu isag bal markaa heerkiisa gaarsiisa inuu kusoo wariyo marka buu tasarufaadkani kaba dhacaayo sanadka qayb kamida iyo iskaba xadfaa uu kuba tasarufaan laakiin arrinta idinkoon halkaa idiin maxaaleeye maanta way socday inaan kaba hadle adiin maxaaleeyey ayaasan odhanayan waxa weeye bal arrintan laynoo sheegay waa xukunka guud waana xukunka haddee kutubta mustalaxa ku wada aragteen oo haddii siiqatu jasmi lagu wariyana waa saxiix haddii laaan siiqatu jasmi lagu warina xadiiska dee balbacsi buu tilmaamaya oo lama tasxiixinayo laakiin labadaba siiqatu jasmi marka lagu warinayo waa saxiixdani waxay ka dhigan tahay maha guud ahaan buu u saxiixiyo horta waxay ka dhigan tahay xadiiskii mucallaq ahaa haddii sanadka dhammaantii uu wada xadfay de waxay ka dhigan waa rasuulkii ilaahay ama saxaabigun uu joogo iyada wuxuu jasmiyuu gooyey hadalkani inuu saxaabigan kaba sugan yahay ama rasuulka ilah bal markaa taasi waa caadi waa xukum dhan sida xadiiska uu dhigto dahaara wa qaalat caaishatu qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam kaana yadkuru llaha cala kuli axyaani caaisha inay ka sugan yahay waxan buu jasmiyey laakiin hadday sanadka dhexdiisa tahay intan uu xadfay ayuunbuu ku kafaalo qaatay oo ciddan uu kolba uu ku joogsaday ee uu leeyahay hebel baa saa yidhi ayay ka sugantay weeyaane markaa waxaa loo baahnaanaya shaksigan uu muujiyey ilaa sanadka dhammaadkiisa in la hubsado bal inqidaac ma jira iyo maxay taa la yskala hubsado macnaa waxa weeyaan waa صaxiixun ilaa man callaqa canhu kolba cidda uu ka tacliiqinayo xaggiisa ayuu saxiixaya ama cidda uu muujinaya rijaashiya nadar nadar baa loo baahan yahay oo dee waxa taa loo leeyahay bukhaari baa waxaa la arkaya isagoo jasminaya xadiidkii laakiin sanadka dhex kaba qaadaya sanadka intii ka dambeysayna shardigiisii aanu gaarsiisayn bal matalan zaka waxa dhacay oo kale wa qaala daausun qaala mucaadun iitunii bikhamiisin aw labiisin oo xadiis oo daus ba wuxuu yihi mucaad wuxuu yihi ii keena dhar ama lxadhay ama dhar cusubba halkii aheed iyo qabadiya ii keeni laydeen waa zakadii taasaa idinka idiin dhib yar waayo way samayn jireen iyagu asxaabtii maxamed ee midbee sogtayna isaga iyadaaba u nafci badan oo waa iyadoo qiimo la qaado sakadii la qaado xadiidkan markaan eegno daus markaa waa ka sugan yahay laakiin daus iyo mucaad mucaad daus lama kulmin mucaad oo inqidaac baa jira inqidaac baa meeshii jira isaga markaa waa cidan kolba la joojiyey uu kuma ka tacliiqinaye la muujinaye rijaashiisa kamida bal waa ka suganye laakiin wixii ka dambeeya in la hubsada meesha ay imanaysaan xagga markaa waxyaalaha uu tacliiqa uu kuwa wariya siqa go-ana sida halkaa muqadimadaa ku arki doontaan dee wax saxiix oo shardigiisa gaarsidanna waa jira waxaan bal matalan saxiixon laakiin shardigiisa haysataacan soo naqliyo muslimba waa jira wax mid xasanna waa kuba jira sida xadiiskii cusmaan ee ee cusmaan baa wuxuu yihi isagoo rasuulka ilahi kaba wariya idaa bicta faktal wa ida mtacta faktal markaa fakil idaa bicta fakil wa ida mtacta faktal waa xadiis xasanon mid isaga dacfigiisu inqidaac yahayna sidaa ka aan sheegnayna waa jiraa bal markaa ama siiqadan tabriidka wixii lagu wariyo oo daciifyana kollay idlaaqa ma laha awqaada bukhaari baa waxaa dhacday isagoo xadiis agtiisa mar dambe kuba wasliyey inuu siiqata tamriid kuba wariye haddii xadiiskii macna uu kuba wariyo macna uu kuba wariyo iyada taas siiqata tamriid waa kusoo naqliya isagoo xadiis kuba saxiixaya laakiin laftigiisii baanu sooba naqlin bal markaa kuwan tabriidkiina iyadna anwaacdaba way yeelanayaan anwaacdiiba way yeelanayaan oo kollay idlaaqu taas maaha ee muhimku se waa xukunkii guud bal waxaan leeyahay haddii wax ishkaal idinka galana marka dambe idin bal ninkii dee ishkaalka gale waan dhib ma laha waan dib baan ugu laami doonaa laakiin bal horta baabkaa daalacda taas iyada wado intaasaan iskagaba dhaafaynaa walakin yushciru walakin laakin oo macnaa waxa u yihi fala ha saxiix yeelinkaas walaakin yushciru wuxuu ku dareensiinayaa waxay noqonaysaa waa kol haddii kitaab imika sida bukhaari oo kale xadiiskii lagu soo aroori sakaa leenahay bal imika imika waxaa de jirtaa wayudkaru can xariyin ana nabiya qadaa bi marka bilwasiyati maya bidayni qabla alwasiya oo kale siqatu tamriid buu kusoo wariyey xadiiskuna dee sanadkiisa dacfi baa kuba sugan laakiin camalkuba waa guud ahaan oo cid khilaafsan oo ummadda kaba midi inuu markay dhaxal noqoto horta inta aan wasiyada la bixin daynkii la bixinayo cid khilaafsanimaba jirto oo waxa kabay camalkiibaa kabay oo kale adigu aroorinta uu soo arooriyey waxay tilmaamaysaa meeshii inuu raami leeyahay weye waxan waxaan asal lahayn inaanu ahayne asal leeyahay taasay tilmaamaysaa xataa hadday dhacdo bukhaari siqata tamriid xadiida daciifo wax caabudona aan lahayn inuu soo arooriyo markaa uu bane uu caddeeya wuxuu yahay ista dee meel salaadkaadaba wayudkaru can abi hurayrata laa yat marfuucan wey laa yatadawacu limaamu fii makanih walam yasixa bu kayuu daba ayuu daba dhigtaa oo marka aanu daciifkani fardi yahay aan wax saadira ama caabudo lahayn iyada markaa uu cadaynaya saa daraaddeed aroorintan ba waxay tilmaamaysaa waxaan asalkiis inuu raad leeyahay asal leeyahay oo ujeedadu dacfi weyn ha u qaadanin haddii dacfi jiro dacfi uu jirona dacfi adag ha u qaadanin ma weyno saa dacfigiisani kayidkar waxaan idhi halkii mumaradan bay u taalaa oo awalada uu soo arooray mumaradan kayudkaru sia yudkaru oo kala weeye falaa oo macnaa alfaadii tamriidka ayay yudkaru kaba mid tahay wain yakun walu snaadi xudif awalulisnaadi xudif mac siiqati ljasmi fatacliiqan curfa waa waxaa malaa yaroonayd la horreysiinta iminka waa halkan tacriifkiibuu inoo sheegaya tacliiqa iyo inay markii hore magaxba inooma sheegin wuxun buu yihi walahumaa bilaa sanad cabsha buu yihi xukunkeediina waa inoo sheegay wax lagu magacaabayo inooma sheegin bal ista dee uu markaa arrinku u dhacayo inaysan idla-aanan taataynin buu sheegin waa tacriifkii imaka tami marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wain yakun hadduu yahay awalu lisnaadi isnaadka xaggiisa hore xudifa mid la gooyey hadduu yahay walow ilaa aakhirihi bal intaasna halkan kuma soo darto walow xudifa ha laba gooyo ilaa aakhirihi sanadka ilaa dhammaadka sanadka ha laba gooye maca siiqati ljasmi jasmin siiqadeed isagoo maceed aho ujeedadu ha la gooye waxaa cidan ama kolba hadalka lagu soo naqlinayo matnigii lagaga soo naqlinayo ama sanadka wixii lagaba reebay siiqa go-an lagaga soo naqlinayo saan soo sheegnay fa tacliiqan curif fa tacliiqan fa bitacliiqi oo adigu nimculkhaafid buu iskaga nasbisany fa curifa waxaa la ogaaday tacliiq macnaa bitacliiqi wey waxaa lagu ogiye oo lagu magacaabaa kaa tacliiq ama waa mucallaqa baa la yidhaahaa intan waa tacriifki buu inoo sheegay oo wuxuu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala waana fallay de hadalkii ibnu salax walow cibaaradiisi hore aanay keenayn laakiin marka dambu de ibnu salax kalamkiisa ay kusoo aroortay inaanu arag cid marka siiqatu tabriir tahay mucallaq kuba magacowdo aanu arag oo saasi u nadmiyey walow sharaxaba de uu sheegayo sheekhu uu inoogaba sheegayo wixii kuba sugan kalaamkee wuxuu leeyahay haddii xadiidkan sanadkiisu sanadku xaggiisa horena waa xaggan sida bukhaari oo kale sheekiisii waa sanadka bilowgiisii darabta saxaabigu ku suganyana waa sanadka aakhirkii haddii dhexda la gooyo ama aakhirka laga gooyo magacyo kale leeyihin oo inoo dambeeyo ama mursala ama mucdala ama munqadica laakiin sanadka bilowgiisa haddii wax laga gooyo waa sida sheekii musanadka oo kale xataa xadafkaasi yaanu ku koobnaaninba sheekii iyo sanadka bilowge sanadkii oo dhan markaa ha wada qaato oo ilaa sanadkii oo dhan ba hala wada gooyo ama sanadkii qayb kamida kamida hala gooye taas bal haddii xadafkaasi dhaco welibana qayb baa meesha yaalle ogow siiqadan wax lagu soo naqlinaya matniga lagu soo naqlinaya bal markaa haddii la wada gooyo ama ciddii kolba rijaashiisa ka joogtay wax lagaga soo naqlinayaana siiqa go-an ay tahay markaa tacliiq baa la yidhaha mucallaq baa la yidhaha hadalku wuxuu keenayaa haddii siqata tabriid ay tahay oo yudkaru iyo wixii lamida lagu soo naqliyo sanadkiina waa xadfan yah xaggii horea laga gooye inaan mucallaq lagu magacaabahayn waa taas buu hadalkani keenaya laakiin dee sheekuna uu ishaari doonaa sharaxa u arki doontaan miziyeyna u isticmaaleen taa dee qolooyinkii kalena waatay kuba socdeene waxa weeyaan waa qeyd uu bal imaka kordhiyey ibnu salax oo uu leeya maan arag iyagoo mucallaqa u isticmaalay wixii siqata tamriid lagu wariye loogu wariye laakiin haddana culimadii way kustaa qeyb didkeed bay dee imaka inoo taaloy kuba socdeeno ama siqatu jasmi ha lagu wariyo ama siqatu tamriid ha lagu wariye wixii iyaga sanadkiisa xaggiisa hore la xadfo wax kamida ama laba wada xadfo horta mucallaqa waa la odhanaya waa la wada odhanaya taas weeye oo sanadkiisa waa la wada odhanaya balwaya laakiin intan masiqasism waa hadalka jira marka imika dee xukumkii waan soo aragnay hore kuma laamayno imika waa tasmiyadun iyo tacriifkun marka waxaa la yidhaha waa waxa sanadkiisa bilowgiisa wax laga gooyey ilaa dhamaadkiisaba hala wada gooyo marka haddii sheekhiisun uu gooyo ama laba uu gooyo ama saddex uu gooyo ama sanadkaba uu saxaabiga mooye intii kala wada gooyo ama dhammaan wada gooyo yidhaha qaala rasuul llahi sala allahu calay wasalam ninkii musanifka waana tasaruf musanif waxyaalahaasi mucallaq baa la odhan ama siqata tabriid ha noqoto ama siqata tacriif ama siqata jasmi waan leen ee bal intaa weeye wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala ama ladikii cazaa uu tiiriyey lishaykhihi sheekhiisa uu tiiriyey bal imanka bukhaari aan halkan kaba dhigno oo isaga ay xukumkana taas ama dee ruuxii musanifkaane lakin dee shaarixaasaa kuba sharxaya inuu ujeeday waa sheekhii kitaabka lahaa ee bukhaari uu laba jeeday amaa ladikii cazaa uu nisbeeyey oo bukhaari lishaykhihi sheekhiisii nin sheekhiisii kamida biqaalo qaalo uu nisbeeyey oo mu odhan xadahanaa fulaan ama akhbaranaa iyo samictu iyo ma odhan ee qaala fulaanu ayuubuu uhi ninkana waa sheekhiisii hadduu nin aan sheekhiisii ahayn yahay waa mucallaqa aynu soo maray xukumkaa mucallaq buu leeyahy ninkani waa sheekhiisii wax kaba warin jiray maanta laakiin muu caddayn inuu waxaan kaba maqlay qaalo unbuu isagii yidhi wuxuu hi kaasi fakadiya cancanatin khabarkii ama sanadkii cancanada lahaa oo kale weeye xukumkii cancanada ayay leedahay wadalika ka khabari lmucaasifi waa sida xadiidkii ku soo arooray aalaadkan lahwiga la tunto kuba soo arooray ee laa tasqa miyow haw iilanin oo adigu xaggiisa haw iilan laa tasqa walitasqa ilayhi afidatu ladiina bal marka haddii laa tasqa la yidhahna ha u dheg raaricin oo ha maqlin libni xasmin ninkii ina xasmi almukhaalifi ee khilaafay halkan dadka kuba khilaafay xadiidkaas ee xadiidka caynkaasoo daciifiyey bal daciifinun hadduu ku joogsaday yidhi waaba mawduuc kaa-ina haw ilanin xadiidka tan weyn maxaa masaladan ay tikalo waa masalo aada moodo inay taxriir badan isaga yar baahan tahay iyo tatabuc dheer waxa weya waxaa dhacaa bal bukhaari muslim iyada kumaba ogine de qolooyin kalena way kaba dhacaane bal bukhaari aan eedno imaka gaar ahaantiisa xadiidkana isagaa misaalkana isagaa lehe kol buu nin sheekhyadiisii kaba mid ah oo wax ka maqlay axaadiid kale ka wariyey oo nin dee uu gooy sheekha sheekhiisii aanu uba guurin uu odhanayaa qaala fulanun sanadkiina uu wadaya xadiis buu saa kaga warinaya wuu odhan xadathanii ama samictu taa xukunkeedu maxay tahay bal imika halkan waxaa inoo taala waana hadalkii uu meel ku yihi uu halkan iyo meel dambe ayuu saa kuba yihi kolley ibnu salaax halkan waabayd moodaa inay ka yar dunaydeen waxaa inoo taala kol hadduu sheekhiisii yahay uu qaala fulanun yidhaaho wuxuu la xukum yahay iyadoo can fulan yidhi ee can fulanna kutubtii horeynu kusoo marray kanna way noo dambaysaaye laba shardi haddii la helo itisaal baa lagu xambaaraya labada shardi waxa weeye ruuxan labadoodani inaysa soo gaadheen de idinkana waaba sheekhiisiga shardigaa waa la hayaa shardiga labaadna inaanu mudallis ahayn oon tadliis jirin labadaa shardi haddii la cantu itisaal bay keenaysa bukhaarina tadliis laguma yaqaano mudallis ma aha ninkana waaba nin sheekhiisii uu axaadiis kale ka maqlay markaa kole haddii labadii aan wada hayno qaalo wixii uu sheekhiisa u tiiriyey itisaal baan ugu xukumaynaa itisaal oo imaka itisaal baa loogu xukumaya bal taasba weeye imaka arrintan uu imaka halkan inoogu sheegay maxaa axaadiista uu taa kuba bukhaari kuba wariyey kamid a xadiidkan uu inoo tilmaamay oo kitaab libaas kuba sugan ayaa kitaabku xadiidku waxaaba dee waa layastakhilana ama ha layashrabana aqwaamu min ummati alkhamra yusamuunaha bigayri ismiha walayastaxiluna alxira walxariir oo macnaa walmacaazifo waxaa dee dad ay iman doono ummadayda kamid inay khamrada cabi iyagoo bal markaa magacaankeedii ahayn ku magacaabaya waa wax la arkayo dee wata magacay kala yeelatay waxaanay banaysan doonaan farjiga oo kale waa zinadii iyo xariirtii iyo bal markaa waxa weeye aduu halkaa bedelkeeda lala yastaxilana qowm bimutay alxira walkhamra iyo barhkood mala ahayd ba riwaayadka qaarkood iyo walmacaasifa muhimku waxyaalahan la tuntuntay ee aalaadkii lahwiga ahaa ee in kalena xadiidka uu la socday xadiidka wuxuu kaba cabira un qaala hishaam ibnu camar waaba nin sheekhyadiisii kamid ahaa wax kalena maba sheegin marka ibnu xasmi baa wuxuu yihi sanadkiisii ma dhamayn oo inqidaac baa jira oo bal markaa inqidaac baa jira oo kol haddii bal markaa taas inqidaacaasi jiro waxay noqonaysaa inuu xadiidkani bal de isaga wuxuu sheegtay inuu wuxuu leeyahay baabkaa wixii kusoo arooray ee tilmaamaya aalaadkaa lahwiga taxriimkeeduba wada mawduuc buu kaba cabiraa mawduuc baabu leeyahay oo isaga markaas dee aalaadkiisa agtiisana waxyaalahaasi waa wax jaa-is markaa kuba ah taas bay noqonaysaa faqad ubiixat cindah wa waaya والرأي ألا تتبع ابن حزم فقد أبيحد عنده الأوثار والعود والضنبور والمزمار بل marka xadiidkan taasuu sheegtay marka waxay leeyihin may arrinku taa maaha ninkana bukhaari sheekhadiisii weeye qaaladna xukumkanay tahay marka xadiidkuna duruub kale oo macruufana waa leeyahay oo dee waa aymo kalaba way isaariyeen ee bal markaa ha u dheg raaricin isaga ama ha u iilanin ee xukumku taa weeye kollayna kalaam dheer buu xaafid ku leeyahay iyo duruqdiisa dee aymo kalena iyaguna way tatabiceeno way leeyihiinba ee bal taa buu tilmaamaya alxaqi bal khabarka haddaan iskaba dayno lafdiga qaala marka uu dee sheekh uu leeyahay wax kaga soo naqlinayo haddii laa helo labadii shardi ee cancanada loo shardinayay ibtisaal baa lagu xambaaraya haddii aan labadii shardi mid ahaan la helinna inqidaac baa lagu xambaaraya intaas dardeedka iyada inooga sugan bal kollig waxaad moodaa aimada halkan in ikhtilaaf aqwaashooda jiro kuwo iyagu isticmaalo qaalada si mucallaqi un kaba dhiga oo dee mucallaqi kaba dhigaana way jiraan oo mucallaq bay kaba dhigaan xukunkeedna way teen waa mucallaq bay leeyihin inkastaba sheekhi saade kuwo iyagu qaaladan deesad oo kale itisaal oo kale ku xambaara haddii labadaa shardi la helaana way jiraanoo bal markaa weji labaadna waa jiro aimadu mucallaqi in uu tani laba xukum tahay kolley suyuudina in uma cadaa lisheekhi biqaala facala asaxi faxkum lahu itisaala bula markaasuu kaba cabiray wamaa lahaa ladaa siwaahu daabidu fataaratan waslun wakra saaqid oo wuxuu kaba dhigay bal bukhaarina xukumku inay tan tahay laakiin aimada kale agtooda inaanay wax daabida kuba lahaynoo kol mawsuul ay u isticmaalaan yaasa dee xajaaj ibnu markaa alacwar oo kale oo qaalo shaqadiisa kaga soo naqliya waxaan iyo kol dee ay tahay inqidaac labadabayna jiraan walow aad laga yaabo beydkaas naftiisu in dee kalaan uu kuba sugan yahay nadar oo bukhaari labada xaalaba ay kaba dhacdo kala odhan karo daabit dhan inaanu lahayn inuu bukhaariba noqdo dadka kaleba axwaashooda ay ka yardunaato oo bal beydkaasba nafteeda inuu nadar kuba sugan yaha suurtagale bal muhimku inta inoogu sugan intaa weeye wama ama aladii kii caza uu tiiriyey lishaykhi biqaalo qaalo ugu tiiriyey fakadii cancanatin cancano kii u saaxiibka ahaayoo kale weeye ka khabari lmacaasifi sida khabarkii macaasifta oo bacnaha xukumkii wixii can lagu warinayay uu lahaa waanu inoo dambeeya horena waanu garanaynaa waanu soo mara ayuu la xukum leeyahay wadalika ka khabari lmacaasifi waxaaba tse macaasifta khabarkeedii xadiidka dee markaa macaasifta oo uu bal markaa dhigan doono kolley xadiidka iyo laftigiisiy waa idin dhigan doonaa sanadkiisi la yakununa fi abwaati yastaxiluuna alxira walxariira walkhamra walmacaasifa laftigu waa taa waana inoo dhiganayaan kahabari lmacaazifi ee laa tasqa ha u iilanin oo yasqa oo kale sida walitasqa ilayh ilayh oo markaa ayaanu kuba fasirayna laa tasqa ha u leexanin oo ha u iilan libni xasmin ninkaa ina xasmi almukhaalifa halkan dadka khilaafay isagoo hadda kitaabkiisa axkaam ee usuul fiqiga ah kaba cabiray ninku haddii uu isagu dee dee san oo kale waxuu kuba wariyo oo uu bal matalan dee san oo kale sheekii sanadkaa kusaa uu kuba soo naqliyo in itisaal lagu xambaarayo ninkii siqadaa cadliga ah ayuu laakiin halkan muxallaa halkan kuba yidhi xadiidkan xadiidkana daciifiya bal mawduucnimo uu sheegtayba ee kaa isna haw iilanin buu leeyahay bal yar eegtana sharax insha allahu tacala dee kullina sharax maaha yar eegte waxba kama tegin kitaabka waa wixii furayaba وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث صاغ قد جعل عرضا له على أصول يشترط وقال يحيى النووي أصل فقد بول وحلو وأخذ متن حديث قال الشدي سلقاته من كتاب كتاب لقاته وبعنا وحديث كتاب بخاري وكلام لعمل عمل فرد رادين سيروح وعمل فله aw ixtijaajin amase xujaysi uu xujaysanayo xaysu meeloo saaqa uu kaas dee arrintaasi ay badnaantaho ruuxani ruux mutaahila oo xadiidka madmuunkiisi iyo macnihiisii fahmi karayo wuxuu ahaa uu yahay qad jacala wuxuu yeelay ibnu salaax de waa tii shardigeedii hore ama isilaaxiisii cardan bandhig lahu xadiidkaa loo bandhigo calaa usuulin usuul tacaduday oo kitaabkaasi leeyahay loo bandhigo yushtaradu in laba shardiyayo taas buu isagu ayuu yeelay oo shardigaas oo waxa shardi uu leeyahay usuul mutacadida xadiidkii in loo bandhigo si aan hagaag laftigiisii ugu kalsoonaano wa qaala wuxuu yihi yaxya yaxya annawowiyu ee nawo meeshaa laydhaha loo nisbeeyey aslin yuktafaa bicardihi calaa aslin way waxaa lagu kaaftoomayaa asal keliya un oo loo bandhigo faqad oo keliya taas buuli labadan bayd muxuu inoogu sheegayaa bal waqtiyadoodii horena kutubtu dee nisqooyinkaas iyo dee la kala wada leeyahay ninba nisqo leeyahay baabay ahayde haddaad xadiis axaadiistan kaba mid ah aada qaadanayso od u qaadanayso camalfal amase ixtijaaj oo xadiis adugu aada korka kahayso sanadka ay ku warisay aanu ahayne kitaab sida bukhaari ama muslim ama sunantii aada ka qaadanayso wuxuu ruuxuna ruux muta-ahila taa uu yahay wuxuu leeyahay waxaa lagaba maarmaana ibnu salaax inuu bal nuskooyin ama usuul ahoo dee muqaabalo oon asal keliya aanu ku kaaftoomin hadduu asalkan ka qaatay bal usuul kalena xadiidkii uu ku eego uhubsado si uu bal matalan hadiyo goor asaaniidii dambe khalalaa jira iyo wixii lagu soo naqlinaye uu bal matalan lafdigii inuu lafdigii yahay dee ay uu markaa ay u noqoto oo khaasatan dee kutubta qaarkood sida tirmidi oo kale oo axaadiista maahe aqwaashiisan oo axaadiista kuba xukumaa xasan iyo xasanun saxiix yimi nusqooyinku ay kala duwantahay oo xadiis uu xasan yidhi meel kale ay xasanun saxiix nusqooyinka qaarkood dhacdo nusqooyinkiisa halkaa ikhtilaaf jiro dee aad bay ugu sii mudnaanaysaa si loo ogaado laftigii raajixa ama laftigii sugnaa wuxuu ahaa in bal nusqooyin muctamada ah oo usuula oo la saxay aan mid keliya lagu kaaftoomina dhowr nusqo ama bal usuul mutacadida ah xadiidkii loo eego taas buu leeyahay laakiin isagu ibnu salax baa sad usuul buu shardiyey ama imaamna wuxuu leeyahy asal keliya oo muctamada oo lagu kalsooyo la muqaabaleeyo la saxay haddii loo bandhigo laga qaato isagii lagu eego la qaabiliyo waa lagu kaaftoomaya bal taas buu leeyaho taa kale wuxuu kaba dhigay nadbi ayuu kaba dhigay iminka intaas weeye dee iminkana inaguna kollay dee nusqooyinkii nusqooyin aada u dabdisana way jiraan dee kutubta dabacaadkii aad way kala fiicayin dabacaad aan laysku hadlayn karina way jiraan oo akhtaa iyo waxyaalaaba leh ee bal muhimku xadiidkii markuu naqlinayo dabca muctamadaa inuu kaba naqliyo taasba weeye adigu bal waxa uu leeyahy yaanu nusqo keliya ku gaabsan ama asal keliya usuul mutacadida xadiidkii ha ku eego khaasatan kuwa riwaayaadkooda uu kala duwan yahayba waaqdu matnin matni qaadashadii waa xadiis min kitaabin kitaab kutubtaas ka mida muctamadka lagaba qaato licamalin camalfal loogu camalfalayana loo qaato aw ixtijaajin amase xujayshii ee istidlaal xukm uu u daliishanayo xaysu meeloo saaqa uu bannaan yahay akhdigaasoo ruuxan ehel uu yahay weeye xadiidkii uu fahmayo garanayo dee macrifadiisii leeyahay in ruuxaan macrifada ulahayn oo xadiidkii aduu doon si kale u rogaya akhdigii marka hore aban dee meesha aan oo leh qad jacala wuxuu yeelay ibnu salax cardan bandhig lahu xadiidkaa loo bandhiga calaa usuulin usuul tacaduday yushtaradu in laba shardi wa qaala yaxya wuxuu yihi annawawiyu aslin ay yuktafaa bicardihi calaa aslin asal keliya faqad oo keliya in loo bandhigaa lagu kaaftamaya asal muctamada haddaad hesho ood isagii ku saxdad ama aad ka qaadato khalaas way kugu dhan tahay camalfaliya ixtijaajba qultu waliilmi khayrin imtinaacu jasmin siwaa marwiyihi ijmaacu kollay imaan aqrina alfaadahan ee saasubaa dambigu yahay qultu waxaan ihi ibnu salax me waxaa le ciraaqi markaa ibnu salax hadalkiisii kuma jiro kitaabkiisii tani kuma sugnaa walibni khayrin ina khayr ayaa de ama wa imtinaacu jasmin jasmin la jasmiyo imtinaaceeda ay reebtoontahay ama aanay banaanayn jasmi oo ruuxi uu jasmiye siwaa marwiyi wixi uu isagu riwaayo ulahaa ee uu inun riwaayadaasi yaani xataa riwaayo yaan xoog badan yaanay ahaynoo dariiq ijaazaba haba noqotee wixi uu isagu warinayo riwaayo ulahaa waxa aan ahayn inuu jasmiyo marka uu rasuulka ilaahay kaba soo naqlinayo taa imtinaaceeda ay imtanactay aanay banaanayn ijmaacu ijmaac weeye oo markaa isagaa saa ku icraabay kaasoo dee manquulun libni khayrin waa halkaas laga soo naqliyey ninka ina khayr la yidhaaho macnaha imtinaacu waa mubtade ijmaacuna waa khabarkeedii dee tana waxa weeyaan tan iyadana isagun baan halkan libn lkhayrna iyada ayun baan silo ugaba yeelaynaa ibnu khayrkana waa nin moxamed ibnu khayr ibni cumar la yidhaahayo kolley maanta ilaahay makada waxaan filayaa in la hayo barnaamij ama dee asaanidiisa uu kuba ururiyey oo madbuucana waa leeyahay in xaafidana uu ahaa imaamkan suhayl la yidhaha rawdul uniflana abtigii weeye waa reer andalusun waa jiidaas buu ahaa dadkii degayay ayaa isagu muxuu leeyahay balaeg hadalkan eega ruuxu haddii aanu waxaan riwaayo ulahayn walow ha noqoto duruqdan wax lagu wariyo ta ugu liidatay ijaaza leh oonu ina riwaayo ulahayn oo xadiis rasuulka ilaahayna uu soo naqlinayo inuu yidhaaho isagoon ina sanad iyo wax riwaayo ulahayn qaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam waxu banaan maaha welibana ijmaac buu kusoo naqliyay arrinta layaab kale oo uu leeyahay wuxuu soo hoosgelayaa man kadaba calaya mutacamidan buu soo hoosgelayaa kolley nusqooyinka kitaabka barhkoodna halkaa jasmi bedelkeeda waxaa dhacay naqli oo way kasii weynaanaysaa werinba ama naqlib uu soo naqliyaaba maba banaano taas buu leeyahy laakiin haddii taa la yidhaaho de waxay noqonaysaa inaanay waxba inoo suurtagelayno xadiisna aynaan jasmin karin aynan odhan karin rasuulka ilaahay baa saa yidhi waa hadal ijmaac uu kusoo naqliyey ciraaqina inna muu bushiin oo waa kan sooba dhigtay bal kitaabkiisa taqriib alasaniid si wuxuu haddana isaga yaanu magacaamin be inay waxaan ijmaactay buu soo naqliyo malaa ijmaaciisan uu ictimaadsaday laakiin dee taa didkeed ayay soo naqliyeen culimadu ay kuwa itifaaqsan tahay ruuxa waxaan hadduu sugan yu ogaado kitaabkii kitaabkaa muctamadkaa weeye waad ogtay inuu sugan yahay ina sanadii aadu lahaanin riwaayo aanu lahaano waxay riwaayo uleynaha waa naadir maanta wax sanad inoogu xidhiidhayaa waa naadirba inuu jasmin karo odhan kara qaala rasuul llahi de xadiidkana uu daliishadayna kollay ma noqonayo oo man kadaba caleyha mutacabida ninkii rasuulka ilaahay been ka sheegu ahaaye xadiis aanu riwaayo ulahayn oo sugan ninka wariyey ina xadiidku ma tilmaamayo saa daraadeed baa maxaa suyuudi halkan ahaa wman linaqlin fi lxadiidi sharada riwaayatan walow mujaazun uqullida buu isagu yihi beydka bedelkeeda oo ninka isagu shardiyey xadiidka u shardiyey naqlintiisa riwaayo u shardiyey walow ijaaza haba noqoto riwaayadaasi taa culimadii way ku gefnimo xukmiyeen waa qalad bay yidhaaheen waayo haddii kale waxba maynaan warin karneenba ee kol haddii waxaan isugan yahay ruux waa jasmin karaa waanu warin karaa camal buu u qaadan karaa ixtijaash buu u qaadan karaa tadriis buu u qaadan karaa iyadoo taasi muhimku inuu dabdiyo hubsado un weeye ee laakiin laydhaha sanad xidhiidhsan lahaw ijaazaba haba noqotee haddii kale ma jasmin kartid dee waxay noqonaysaa cidba inaanay wax warin waqtiyadeenan iyo cusuurteenan dambe aanay cidba wax warin cid inaanay wax naqlin bal markaa ijmaacani waa uu sheegtay ibnu khayr dadkii oo itifaaqa oo culimmadu ay raajax yeeleen baa la sheegay ayaa dee meeshii jira waana kaa suyuudi oo kale iyana halkan isagu isagoo itifaaqa kale eegaya ku xambaaray qalab inay tani taba qolob in loo nisbeeyo waman linaqlin fi lxadiidi sharada riwaayatan walow mujaazan gullida taas buu kaba cabiray bal beydkii qultu walibni khayrin ina khayr waxaa u sugnaaday imtinaaca ama dee waxa wey waa imtinaacu jasmin waa jasmin la jasmiyo oo xadiidkii la gooyo la yidhaha qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam imtinaaceed ama xaaraannibadkeed siwaa marwi jasmin la jasmiyu jasmiyo shaksigu siwaa marwihi wixii uu isagu riwaayo u lahaa walow riwaayadu dee duruqda tii ugu hooseysay haba noqotee waxaan ahaynba jasmin uu jasmiyo oo uu yidhaha qaala rasuulu llahi ama facala rasuulu llahi saaba yidhaha salawaatu ullahi wasalaamu calayh taa imtinaaceed iyo xaaraamnimadkeed ijmaacun ijmaac weeye oo libni khayrin weeye manquulin de kaas amade ibnu khayr kaas baa qowlkana ee mansuubin libni khayr baa ibnu khayr loo nisbeeyey oo isagu ijmaacaa soo naqliyeyba weeye walxasan alqism thani alxasan allah subxana wa tacaala